ayaxaad u badan ayay ku habsadee dhulbeereedka degmada baki kaasoo idleeyay beerihii deegaankaasi islamarkaana kaga imanaya dhinaca deegaanka degmada lughaya dadka deegaanka baki ku dhaqan oo shabakada qurbajoog dadkomu warramayay ayaa sheegay in ayaxani u baabi'iyey guud ahaanba saracii uga baxayay beeraha waxaanay xukuumadda somalilan ka dalbadeen inay ka howlgasho sidii ay wax uga qaban lahayd dhibaatada uu ayaxani u geystay dalagii wax soo saar ee ay manaafacaadsanayeen degmada baki ayaa ka mid ah meelaha ay cabashadu kasoo yeedhayso iyada oo dadweynaha halkaasi ku dhaqani ay ka cabanayaan ayaxaasi oo dhirtii iyo weliba khudaartii ay beeranayeenba cunaya waxaana ay sheegeen in ayaxaasi uu kasoo guurayo dhinaca xeebaha somalilan gaar ahaana deegaamo ka tirsan degmada lughaya haddaba dhegaystayaal cabdi aadan waa beri waxa uu ka mid yahay dadweynaha ku dhaqan deegaamo ka tirsan degmada baki gaar ahaana deegaanka cadaad waxaana uu isaga oo jooga deegaanka cadaad waxaana uu noo sheegay waxa ay cabashadiisu tahay isaga oo sheegay in ay ka cabanayaan ayax deegaamadaasi isaga oo duulaya soo gaadhay dhirtii iyo guud ahaanba wixii kasoo horbaxana cunaya haddaba waxa aan ka waraystay sida uu u soo gaadhay ayaxaasi waxaana uu hadalkiisa ku bilaabay haye waxaan joogaa tuulada cadaad la yidhaaho oo galbeedka ka xigta halkaa baki oo gobolkaa baki oo galbeed bay ka xigtaa boor iyo waxay udhexaysaa iyo gobolkan udhexayna waan gartay walaal maxaad een ka cabanaysaan shalay markay saacaddu ahayd saddex iyo bakii buu na qabsaday ayax deexnan ilaahuna qiyaasi karo haye marka beerihii buu ku degay leemihii wixii mudha ahaa iyo ubixii basalihii tamaadkii waxyaaladii oo dhan buu dee dhibaato wan ugeystay haye basasha baalka oo dhan buu cunayaa wuxuu reebayaa un badhadeeda ciidda ku aasan haye geedaha iyo dhulkaba uu wada haystaa dhammaan waxa le wixii dhir ahaa oo dhan dee u xooriyey haye xalayna uu nagu beriyey haye sidaa imika una haystaa haye dawladdeena somaliland iyo wasaaradaha beeraha waxaan ka codsanaynaa in la naga soo gaadho dee wixii gurmad loo heli karo waan gartay indhawaaleba waa lagu sheegayay deegaamadaasi laakiin marka hore idinku waad waad waad ka fiyoobedeen soo maha haa waan ka fayoona waan ka fayoobeen xeeb baa lagu sheegi jiray shalay unbaa annaga nagu soo baxa waan gartay marka sida ad ii sheegtay waa ayax guuraya ee mid ku dhashay meesha maaha haa uu guurayaa haba saate de uu soo noqnoqonayaa haye markuu soo noqdo uu degayaa uu kaxayaa uu degayaa haddana ay kasoo deexalay sidaa u degay imikuu wareegayaa oo leemihii iyo dul wareegayaa halkaa beer halkaa habas biyaha habaskaagaab leedhaa ku taalla iyo dhib weyn nagu haya imika ilaa berenbed ilaa wuxuu haystaa habasaha sare oo dhan marka muddooyinkii la sheegayay inuu xeebta ku dhashay idinkuma filaysaan idin soo gaadho wallahi waan dee filayna ilaahay baa ogaa laakiinse dee waxaan uu ku raagay xeebta oo inuu ka tegaabana annagu moodayna mar dhaweyto maan maqal inuu kor usoo socdo baal waan gartay marka iminka iyaad baaqan u dirays iyaad usoo jeedinaysaan baaqan maxaad baalka se waxaan usoo jeedinaa dawladdeena somaliland iyo wixii dee wax inoo qaban karo oo dhan hay-adaha beeraha waxyaalada wixii wax ka qaban kara dee cadowga wixii ka qaban kara ilaahay baan keenan laakiin wixii wax ka qaban karo oo dhan dee gurmad degdegaan sugaynaa geesta kalena ha dhegaystayaal dayb xasan raage oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada baki ee gobolka awdal ayaanu khadka taleefonka kula xidhiidhnay isaga oo ku sugan degmada baki waxaana uu nooga warramay ayaxaasi iyo sida uu u saameeyey deegaamada hoos yimaada degmada baki isaga oo sheegay in ayaxaasi uu maalintii shalay ahayd soo gaadhay deegaamadaasi haddaba guddoomiye ku-xigeenka degmada baki oo aan khadka taleefonka kula xidhiidhay ayaa waxa aan ugu horreyn weydiiyey goorta uu soo gaadhay ayaxaasi waxaana uu ku jawaabay bismillahi raxmaan raxiim horta si keliya waxaan ku leeyahay ayaxani wuxuu ka yimid degmada luqaya iyo gobolka sunan Ay.
wala ila waqti badan budul xoolaadka soo haystay oo dhulka hata xilliyadii horena abaaro badan ka dhaceen oo saddex sano hore markuu ku dii roobkii ugu horreeyay in ayaxasaa ku daay uu ka soo gudbay oo wuxuu soo galay dhulbeereedkii Aye.
anaga baki ahaan wuxuu na soo gaaray shalay een, oo bisha ahayd laba iyo labaatankii ayuu soo gaaray degmada baki oo een, isla hay dhulka cadiya meel la yidhaahdo cadaab saddexaan meelood buu soo gaaray dhulkaasay ku yaaleen een, cunto galley iyo digib iyo waxyaabaha noocaaya cuntada ah oo barnaamijkii xukuumaddu u adeegsanay dadka cuntada uga soo baxaan ahaa dadkaasi oo xilli dur meeshu waa dur dur oo waxay beertaan xilliga een, xilliga gugiinga beeraan jilaalkiga beeraan shidaalkii wixii la beeray oo iminka soo builaaba inuu ku degay dadkaasi oo dhiraata ah haddan aan ka haystaa maanta durba waxaad moodaa inay ay yihiin haye markaa dhibaatadaas way jirtaa aad bayna u saamaysa degmada iyo qaybceeda weli qaybta koowaad baa laga sogaa qaybta kale kusoo kudhaga haddii la qadaro waan gartay en sida nagu maqaalo ah ama ay dadka deegaamadaasi degan ay ku cabanayaan ayaxani shalay buu soo gaadhay en dhirtii khudaartii iyo dhammaanba wuxuu cunayaa wixii kasoo horbaxaba wuu ku degayaa en idinku ka deegaan ahaan maxaad en kaga arrinkaasi aad ugaga tala gasheen oo aad kaga hortegayseen horta anagu degma ahaan ba awoodaan ayax ka qabana ma hayno mm waa wixii wuxuu noqonaya inaan qaaradhaama dirna qaranka kaana waanu soo gudbinayna waseere xaqa ulaa kale lagisa waseerada beeraha iyo wixii lamida awood kale ugu qabanaya ma jiro de waa dhibaata waa masiibo qaran oo ka xoog badan werdegmiya waxa haye markaa de anagu waxaan qayradaanta gudbinayna u qaranka waxaa leenahay waa masiibo qaran baa ka dhacnaya lagu soo gudbo dadkaa lagu wax laga qabo en idinku ma kala xidhiidheen wasaaraddii beeraha iyo en ciddii kale ee ay khuseysay haa waa kala xidhiidhnay warkaa waa waa naga hayaa warkaasi waan gartay marka qiyaastii marka aad en aad aad sawir ka bixiso ayaxani dhinacuu idinkaga yimid oo uu kasoo kacaya wuxuu naga soo kacayaa xagga sirin iyo luqaya oo xeebta naga xigta xeebta qaybtii hore laga joogay inta horeba marka kor buu usocdaa dhinaca waqo en dhinaca koonfureed koonfurtuusocdaa xilliga waxa weeye kulaal baa xaggii hoosta ka bilaabmay kulaalkaa baa kaluu necbayahay wuxuu socdaa meel daruuraha ka daayay xagga sarena doontuu doonaya aha marka wuxuu markuu baalka kulaal ka soo kacay wuxuu yidhi meel biyaale oo oo wasara wax ku beerayihiin oo guryaha loo qumuyo halkii uu degaya markaa waa halkii dadku deganaa waxaa noqonaysaa meesha kale uu degaya isagoo rasuga marka ilaa iminka cid idin soo gaadhay oo gurmad ah ma jirtaa ma hayno weli ilaa hadda wax lasoo gaaro dibada ma hayno waan gartay marka en ugu dambeyntii baaqa aad dirayso en idinkoo adigoo ku hadlaya en magacii degmada baki ee dadweynihiina aad bay uga cabanayaan oo way nala soo xidhiidheen baaqa aad dirayso muxuu yahay baaqa andirayaa wuxuu yahay waxaan meesha ka dhacay wax fudud oo la dheelsan kara maaha waa masiibo qaran sababtoo ah waxa laga hadlayay cunto yaraan iyo cuntaa la beero dadkii cuntadii beere abaarihii kusoo dhamaadeen ee maanta rajeeyay inay waxay noqonaysaa maanta masiibo qaran gurmad qaran bayna u baahan tahay loo gurmeeyo waan gartay aad iyo aad baad guddoomiye mahadsan tahay Ee,